dhegaystayaashayada qaayaha lahow kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii raadraac oo maanta idinka imanaya istuudiyaha redio wardheer ee magaalada london waxaana idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah khaliil cabdiraxmaan dhegaystayaashayada qaayaha lahow barnaamijkeena raadraaca ee maanta waxaan kaga hadli doonaa guud ahaanba xaaladda waxbarashada ee hadda ka jirta dalka soomaaliya annagoo arrintaas ka wareysan doona yuusuf maxamed xayd oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii ka howlgeli jiray xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta ee dowladdii soomaaliyeed isagoo islamarkaana xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaraddii warfaafinta yuusuf waxa uu hadda degan yahay dalka maraykanka haddaba xog waraysigaas aan la yeelannay mudane xayd waxa aad maqli doontaan qadar yar kadib
waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka raadraaca ee radio wardheer waa mahadsan tahay
waxaan jecelahay bal marka hore inaad guud mar yar oo kooban aada noogu sameyso bal taariikh nololeedkaaga gaar ahaan xilalkii aad kasoo qabatay dowladdii soomaaliyeed anigu waxaan ku dhashay hawdka dhulkaa adigoo imanka lagu tiriyo kalelka tuulo la yidhaaho qararo eeryada adigu u dhexaysa wardheer iyo buuhoodle dhexdooda ah kadib adigu markaan shan sano meelaha jiray aabahay baa dhintay kadib oday adeerkayo hoyto baa business man ha ama ganacsata ahaa xaj faaraxayd odhan jiro harar deganaa baa laga geeyaa marka waxbarashadeeda ilaa jaamacadda sanadka labaad adigu harar iyo cabdisababaanu badnaa kadib toddobaatankii waxaa dhaqdhaqaaqay ardayda markuu dhacay baan soomaaliya u wareegay halkaasaan jaamacadda ku dhammaystay macallin baan muddo laba sannadood ahaa dugsigii xamar jajab la odhan jiray hoose iyo dugsi saroo howl wadaaga iyo dugsi saroo cal octoobar intaba waxbaan ka dhigay jaamacaddii maxaa sayid maxamed cabdulla xasan la odhan jirayna waxbaan ka ka iyadana ka dhigay kadib post graduatekeena maraykanka iyo ingiriiska labadaa dal baan tagay markaan soo noqday waxaan ka mid ahaa dadkii xafiiska manaahiijta lagu bilaabay markii af soomaaliga loo bedelay kadib waxaan u wareegay warfaafinta warfaafinta wariyaan ahaa kadib sudu waan noqday kadib radio muqdishaan madax ka noqday kadib idaacadahaan madax ka noqday kadib telefishinkaan madax ka noqday anoo telefishinka madax ka abaa burburkii dhacay marka intaa unbaa markaan soo koobay ahayd nolosheedu intay soo martay
aada iyo aad baad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa bal maadaama aada xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta ee soomaaliya aada ka tirsanaan jirtay bal guud ahaan inaad iyadana guudmar kooban aada noogu samayso herarkii kala duwanaa ee ay soo martay waxbarashada dalka soomaaliya ilaa gumaysigii ilaa iyo intii dowladdu ay ka jirtay daan si kooban aynu u eegno tacliinta soomaaliyeed siday ahayd intii aan isticmaarku dalka soo gelin kun iyo sideed boqol iyo sideetamaadka wixii ka horreeyey laba nooc oo tacliina dalka ka jiray mid waxay ahayd daddatay dhaqanka oo ilmaha lagu ababinayay noloshiisa ama de xoolo dhaqata ahaata ama beeraley ahaata tacliinta noocaasa sidii xoolaha loo dhaqi lahaa sidii beeraha loo qodi lahaa sidii dadka loola xidhiidri lahaa sida yani tacliin tacliin dhaqameed noocaasa baa jiray qaybta labaad ee waktigaa jirtayna waxaa tacliinta diiniga ah oo dee qur-aanka iyo iyo wixii kale dee caqiidada ku saabsan la barayay ilmaha haddii isticmaarkii soo kordhay wax yarun baa isbedeloo ku dhacay tacliintii intii horey jirtay waxaa soo raacay uun baahidii markaa isticmaalku lahaa ee ahaa cashuurta iyo turjumaannimada cashuurta loo soo guro iyo in loo turjumo iyo waxyaabo yaryar oo sidaas oo siduu dee u maamuli lahaa maamulkiisa u adeegsan lahaa un baa kusoo kordhay oo aan tayo badan lahayn eesaran ahayn oo adigu iska beesica ayaa kusoo kordhay iyo intii horey jirtay markaa wey lixdanka haddii gobonnimada la qaatay wax weyn isma bedelin waayo midda ugu weyn waxay ahayd tacliinta in policy ama siyaasad tacliineed in la sameeyo lama sameyn wuxuu kusoo kordhayn waxaa weeye wax yar oo scholarships oo dadka tagaan qof waliba wuxuu doono iska soo barto oo badanaa u badnayd ciidamada iyo wax noocaas u badnayd bay ahayd markii ugu horreysay baa marka tacliinta soomaaliya ay tawjiih yeelatay ay ujeedo yeelatay markii gacanku dalka qabsaday siyaasad tacliineed in la sameeyey oo ah dalkii tacliinta inay noqoto tacliin waxtar oo dadkii waxuu taro inay noqoto marka meel intaan gacaanku dhalan waxaa jirtay meel yar oo ay iskuol camal oo talyaanigu lahaayo jaamacad lagu tilmaamayay laba wax baa marka markii gacan ku dhashay la sameeyey mid waxay ahayd in ilmo kasta ay qasab tahay in muto iskuol tago taasi mid bay ahayd midda kale waxay ahayd inaa jaamacad la gaarsiiyey waxbarashadii oo kulliyada aada u badan la furay inkastaana nimanka tiradooda xasuusnayn laakiin lagu beesgareeyey baahidii dalka sida dhaqaalaha sida caafimaadka sida waxbarashada sida beeraha sida xoolaha wixii dalku u baahnaa macallinnimada wixii dalku u baahnaa ayay tacliintu ku wajahnayd iskuullada hoose iyo kuwa kuwa sarena waxay ahaayeen uun kuwa diyaarinaya tacliintaasna sidii loo gaadhi lahaa wixii tacliintaasna gaadhi waaye jaamacada korena geli waayena waxaa loo sameeyey iskuullo farsamo oo fara badan baa la sameeyey marka tacliinta waxay noqotay tacliin siyaasa siyaasad leh oo ujeedo leh oo u adeegaysa horumarka horumar tacliin horumareed ben burburka hadduu dhacay de kala yaac baa dhacay aada iyo aada dhibaataabaa dalkii ka jirta oo ka dhacday waxyaabana waa waxyaabo burburku markuu keena aada arkayso waa dariiq burburay iyo guri burburay iyo shaqa la-aan iyo qof dee shaqalaya aad arka waxna wax waxyaaba dahasoon weeyaano aan yani aan aan aan sidaa u muuqan waa sida waxbarashada tacliinta iyo wax lamida aada bay u burbureen tusaale haddaynu soo qaadano bmatlan shanta waxee laga eego tacliinta haddaad maanta soomaaliya eegto yacni argagax baa kugu dhacaya shantaasoo ah biicadda ama environmentiga tacliinta oo ah war iskuolka markaad timaado markaynu ka nimaadno wasaarad aan jirin markaynu ka nimaadno policy aan jirin markaan ka imaadno xitaa intii dadkii dadaalayay wuxuun inay qabtaan rabay markaa meelaha ay sameeyeen aad tagto yani waxyaabahaad ka naxayso waxa weeye environmentigiio yani meeshii wax lagu baranayay siday u egta waa daaqadii oo jaban waa albaabkii oo jaban waa miiskii oo jaban waa fasal loogu talagala labaatan qof oo lixdan qof ku jiraan waa maamulkii oo aan haqabtirayn waxyaa baahidii jirtay bay iskuolka iyo macalinku baahidiisa aan haqabtiri karin yani meeshii meel yani ka yara ron iskuolkii gurigii uu ka yimi ilmuhu environmentigi inuu ekaado yani qodobka labaad waxa weeyaan relationshipkii xidhiidhkii ma macalinkii iyo ardayga xiriirkiisi oo qariban ardaygii iyo maamulkii oo qariban maamulkii iyo iyo iyo macalimiintii oo qariban ma waalidkii iyo iyo macalimiintii iyo dugsigii aan wax xidhiiri ka dhexeyn qodobka saddexaad waxa weeyaan wax instructionkii yani ujeedadii oo dham culimihii waa in cashar loo gudbiyo wax loo dhiga weeyaan marka macalinka diyaar maaha ma garanayo si casharkii loo gudbiyo dee lama tababarin ma garanayo sida loo qiimeeyo cashar ku bixiyo wuu qiimeynayo marka macalin instruction bixin karo oo habaysan oo yani wuxuu dhigayena garanayo sida u qiimeynaya garanayo ardaygeena qancin karaya maaha arrinka afraad waxa weeye data collectionki ma wax ururina information oo laga hayaa ma jiraan meeshii ardaygan imise jeer buu imtixaan qaatay imise homework baa la siiyey imise maalmood buu iskuolka ka maqnaa imise maalmood buu dagaalamay graerku sanadkii hore ganay iyo graerkani maxay ku kala duwan yihiin dugsigani muxuu ku liitaa ma ma maadadu ku liitaa waa kee maadadu ku fiican yaha waa kee xagee bay xoogasaan wax dhaataa ahood laga tixraacayaa ma jiraan de mathalan roob baaba da-yo dugsigii baaba dumayo toban cishoo xidhnaanaya marka sanadka dhammaadkiisii tobankii cisho in gadaal laga makeup day days loo sameeyo meeshii laga rabay ma ma ma ma jirto sanadkii markii loogu talagalay sanadkii maalintii loogu talagalay in la xidho un baa la xidhaya macalinkan wax dhigaya inta class days uu leeyahay sanadka intuu yahay waa yaqaanaa maalinta iskuolka la xidhayana waa yaqaana laakiin inta xisadoode uu gelayo fasalka ma garanayo hadduusan taa garanayna de siduu casharka u diyaarinaya sidee buu manhajkii u diyaarinayaa intuu u balaan gareeyo oo manhajkii u dhamaystiraya arrinka shanaad ee asagaa la yaabaysa waxa weeye literacy ardaygii fasalkan uu fadhiyo mawqa mawqal ma awood ma u leeyahay ma la socon karaa marka literacyga in wax la akriyo maaha on a d c la yidhaaha maahe waxa weeye fasalkan uu fadhiyo wixii laga rabay diyaar ma u yahay ma qaadan karaa marka shantaa waxba markaad eegto yani waad naxaysaa yani in yani dib ha loo habeeyo siyaasad tacliimeed ha la sameeyo macalinka ha la tababaro iskuuladii ha la dhiso oo baahidii jirta qaar baa daasada ku fadhiya labaatan qof loogu tala lixdan baa ku jiro afartan way taagtaagan yihiin qaardaasaday ku fadhiyaan marka in dib loo habeeyo wixii oo siyaasad tacliimeed la sameeyo oo macalimiintii la diyaariyo oo iskuuladii la diyaariyo oo dugsiyadii la diyaariyo oo wixii oo la diyaariyo muddo dheer dheer dheer dheer babay qaadanaysaa oo kuntumeeyo iyo boqol sano ku dhow bay qaadanaysaa bay aniga ila tahay intaa markaynu ka nimaadno xaaladda aada usii naxdintale waxa weeye waxa weeye magaala bimathalan jirta haddii nidaam hagaagsanay jiro haddii magaaladaasi toban elementary schools leedahay waxaa laga yaabaa in middle schoolskuna ay noqdaan lix high schoolskuna ay markaa noqdaan saddex meelaha hal jaamacadna the opposite weeyaan iminka soomaaliya waxaysa magaalo yar baa tegaysa waxaa ka furan afar jaamacadood dugsiyada sare waa laba elementarkuna maba jira ama waa hal marka waa waa yani opposite waxa baynu meeshii jira iminka wixii dalkii jiraana waa ganacsi waa waa waa ganacsi marka waxaad arkaysaa meel dabaa jaamacad lagu leeyahay marka waxaan bixinaynaa bay kuleeyihiin master degree master degree baan course weeyaan koorsadani marka ka haystaan ka wax u dhigayaana diblomo haystaan
arrintaa jaamacadaha gadaal baynu kaga hadli doonaa waxaan jecelahay in aynu bal dib ugu noqono xilligii dowladdii kacaanka waxaa jirtay in waxbarashada dugsiyada hoose ilaa dugsiga sare la soomaaliyeeyey oo af soomaali lagu qaadan jiray dad badan waxay aaminsan yihiin in xilligaasi ay tayada waxbarashadu ay hoos u dhacday arrintaasi maadaama aad odu ahayd raggii xafiiska manaahijta ka tirsanaa siday u muuqatay isbedelka la soomaaliyeeyey waxa saameynama ku yeeshay dhinaca tayada waxbarashada ee xilligaas
tayadu aada bay kor ugu kacday sababtoa jaamacadii wixii galaya wuxuuna af soomaaliya kasoo baxay dabeetana lix bilood baa afka la beraya afkay baranayaan afam talyaaniga ama af ingiriisiga kadada maadadii way qaadanayaan laakiin qalad soomeel ahaanba sideedaba loo fahamsan yahay baa jira oo ah in afka aqoon loo haysto ama af ingiriisiga ama af talyaaniga ama af carabiga in aqoon loo haysto khaladkaasaa jira oo aqoontii af kasta ha lagu dhigo ama af soomaaliya aqoontu inay gaar ka tahay afka oo aqoontu de haddii afku yahay qoobka aqoontuna waa caanihii lagu shubayay marka horta khaladkaasi waa jiraa laakiin waxa weeye meeshaad ka fahmaysaa waxa weeye maanta markaynu eegno haddaad tagto soomaaliya maanta dhakhaatiirta iyo macalimiinta inta wax macnaha leh ka jirta waa intii uun kacaanka waktigiisi wax baratay dhinaca markaan dhinaca kale ka eegto de intaasoo jaamacadood aada bay u sarreysay waxbarashada aada iyo aada bay u sarreysay philosophi philosophy ahaanna dee qofka afkiisa haddii wax lagu baro wuu ka taya wanaagsan yahay af kale haddii wax lagu baro marka waxaan u maleynayaa dee kolley baan ugu sidaan warkeed inay inay tacliintu waktigaa aada u wanaagsanayd laakiin khaladkaasaa jira dadku badanaada ay u fahamsan yihiin afku inuu aqoon yahay waxaa kaloo waxaa kaloo jirta marka iminka critical thinking waxa la yidhaaho oo ah hal abuur inuu ardaygu yeesho ardaydeena ama ardayda adduunka saddexaadba waa lagaga fiican yahay taas dadkaynu la qabnaa waayo innaga marka maraykan la joogo ama ingiriiska la joogo ama finland oo iminka adduunka ugu tacliin fiican la joogo waxa weeye ardaygii wixii uu bartay functionalina inuu isticmaali karaa ayaa lagu dadaalaya marka waa aqoon ardayga aqoonsi kadibna functionalityna si hana isticmaalo innaga dee marka iyo dalalkeena lamida waxa weeye ardayga aqoonsi oo functionalitygii baa maqan taasi awalba critical thinkingaasi inu meesha waa ka maqnaa laakiin waa midaynu dadka la qabno laakiin marka ardayga iminka iminka ardaydu markay timaado kuwa high schoolka ka baxa ama soomaaliya ama etoobiya markay yimaadaan maraykanka aada bay uga hersareeyaan ardaydas maraykanka laakiin marka wax thinking u baahan oo faker u baahan la weydiiyo ayay ku fadhiisanaysaa dhibaato waayo thinking capacity lama siin marka ardayga ardayga halkan markuu lix iyo toban jiro uu isagu isdabirayo xagga lix iyo toban markuu high schoolka kasoo baxo waalidkiibuu ag fadhiisanaya waayo problem solving lama siin oo taas waa waa waa jirtaa laakiin mid aynu dadka la qabnay ahayd intan burburka lagu jiray waxaa jirta in dugsiyada ama badankooda ay ama haddii ay noqonayso jaamacadahan hadda la furay ay gacanta ku hayaan dad gaarihi marka ma jira farqi xilligan u dhexeeya dugsiyada ama jaamacadaha ay gacanta ku hayaan maamulada ka jira soomaaliya iyo kuwa sida gaarka a loo leeyahay mise dhaliishii aada horey usoo jeedisay labada dhinacba waa mid saameynaysa
somal horta somalilan ma tegin oo waxba kama sheegi karo laakiin waxaan so- waxaan tegay xamar iyo iyo puntland iyo dee meelahan kale aan dawladdu ka jirin marka waxa weeyaan dugsiyadii wax n n horta de tii aynu bilownay environmentgii nin baa laba qolis ka karaysanaya wiilka ilmaha lugihiisi dabada yaalin dariiqa yaalin kursigana wuu ku fadhiyaa yani horta meeshiiba horta ischool maba aha dee wax ischool oo meeshii waa ma jire waa guri iska caadiyahoo la furtay meeshii ababin u baahan barbaarin u baahan ma aha un de casharkii la dhigaye noloshii oo dhan lagu barbaariyo meel aan fadhi lahayn oo nadaafad lahayn oo musqul lahayn oo waxbaba lahayn oo marka ilmihii kaaday qabato laleeyahy horo xaafadii kusoo kaadi horta weeyaan macalinkii ma tababara oo tababar ma leh reeshka ma jiro laleeyahay inta macalinkiiba intaasoo ardaya ayuu wax u dhigi karaa ama qolka intaasuu qaadi karaa screeninga ma jiro oo waxaa laga yaabaa arday ama qaaxo qaba ama hargab qabaa inuu afartankii kala qaadsiiyo oo marka dhibaatooyin badan baa jira markay dugsiyada hoose ay noqoto dugsiyada sarena waxa weeyaan marka runta adhab oo eegto jaamacadaha iyo waxaanay technical schoolska ay ku sheegayaan waxa weeyaan waa waa waa meelo lagu tababaro raaniyada u n ka iyo hay-adaha n g o yada iyo waxa weeyaan waayo meeshaa tagtaba waxaa la baranayaa computer iyo iyo project management office management intaasaa la dhiganaya wixii dalku u baahnaayo ama dhakhtar ahaa caafimaad dhakhtar yuu noqonay nursing ama teaching wax xoolaha ku saabsan ama wax beeraha ku saabsan ama wax macalinimo ku saabsan lama dhigo waxa weeyaan intaa yaree u n ka shaqada lagaga helayo ama hay-adaha kale ee shaqa lagaga helayo ama n g o yada shaqa lagaga helayo dhowr koorsa baa meesha lagu wadwadaa qaab tacliimeedna maaha waa qaab dugsi sare un baa wax loo dhigaayo koorso intaasoo course plan laho intaasoo credit hour laho wixii laho la sameynaya maaha waxa weeya sida high school fasal baa la gelaya fasal kalea la gelaya fasal kalea la gelaya kadibna research male paper writing male waxba male marka waxa iminka waa wax aada iyo aada looga niyad xumaadaa meesha ka jira
dhinacan jaamacadaha markaad eegto muqdisho iyo hargeysa iyo boramaba waxaa ka jira kuliyada caafimaad oo ay dhakhaatiiri kasoo baxdo marka adigu waxaad aaminsan tahay in dhakhaatiirtan cusub ee hadda jaamacadaha kasoo baxda aanay lahayn tayadii looga baahnaa ma aqan waxaan ka sheegaaba waa khalad waayo sidaa uguma kuurgelin laakiin de guud ahaan markaad aragto infrastructureka jira ee waxbarasho yaa aada u liita marka infrastructureka waxbarashadu hadduu aada u liito oo laabkii researchkii macalimiintii iyo intuba ay liitaan de wixii product ee ka soo baxayana waad qiyaasi kartaa marka u malayn maayo inay tayo sidaasoo weyn ay leeyihiin wa hagaag marka waxaa jirta in hadda had iyo jeer aada maqlayso jaamacad cusub baa meel laga furay maxaa kalifaya bay kula tahay in arrimaha noocaasa hadda dadku ay ku dhaqaaqaan
sidaan qiyaasaya dhowr waxun baa kalifaya on yaan sidaan u male waa male waa male magaaladii yareedoo dee arday joogto meel ayan u kici karin waxay qabtaanna ayan jirin shaqana ayan jirin iyo kuwo waxoogaa isbiday oo doonaya inay waxoogaa lacaga sameeyaan oo ay lacaga sameeyaan iyo structure baa iminka samaysmay waxa weeye hay-adihii de nolol no nolol bay ka heleen soomaaliya nolol bay ka heleen hay-adahoo dhami oo intaasoo hay-adood oo ama u n ka ama international organizationka ama n g o yaabaa dalkii ka furan okay nolosha soomaaliya siday tahay inay u ahaatay rabaan waayo intaasoo milyan oo dollar baa kenya lagu cunaya iyo nairobi shaqay ka hayaan haddii soomaaliya hagaagto wax waliba hagaagaan dee waa baxayaan waa tegayaan marka st level kaley sameeyeen oo iyaga iyo soomaaliya udhexe iyagu soomaaliya hadda inay yimaadaan ma togan ma doonayaan marka waa in qayb qayb kaloo istraata kale oo soomaaliya oo de xaggaa ka xigsata oo hawlahooda uu qabto waa in la sameeya kuwaasi marka waxay u baahan yihiin waxaa weeye shahaado yar oo ama computerka ama kana ama ama waxyaabo yaryar oo noocaas waxyaabihi yar noocaas de nin dabadda ka yimid ama tacliin ama jaamacad kale u qaban maaye waa in la la yidhaahaa la aqoonsadaa jaamacadihii yaryaraa ee dalka ka jiray qualificationkay soo saarayaan waa in la aqoonsadaa ilan waa baahi baa meeshii taalle marka ta wa waa waa market need baahi jirta un baa kalifaysa iyo dadkii aan wax kala hayn un baa kalifaya ila tahay hagaag aqoon-yahanadiinii hore uga shaqayn jiray dhinaca tacliinta waxay dhiira ma leedihiin mana isku daydaan inaydun hadda talo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaas aydun siisaan dadka ku hawlan dhinaca waxbarashada ama maamulada ka jira soomaaliya
kolley way jiraan dad dad kolley dadaalaya waa jiraan laakiin waa dadaaluun individuala marka dugsiyada dugsiyada carabta ku xidhani waa yaro roon yihiin dadkii waxoogaa dabaddana xidhiidh bay la leeyihiin dalladaa jira wax dallada la yidhaaho dalladahaana waxaa le dadka privateka iskuullada privateka marka dhex mar dhexriya waxaa la yidhi ha la mideeyo itixaamaadka dugsiyada ha la mideeyo dugsiyada eightka iyo iyo twelveka ha la mideeyaa la yidhi dalladihii baa kasoo horjeestay dalladahanna mid waliba manhaj bay ka haysataa meel india iyo kuwait iyo sudan iyo kenya iyo meelahaasay ka haystaan manhajyo syllabus syllabus bay haystaan marka way ka hor yimaadeen way way diideen in la sameeyo marka private interestgii baa tan siyaasadda aad arkayso ee siyaasadda ah aad arkaysa private interest confused dalka ugu riday baa tacliintuna confused ugu yahay oo ay confused u tahay marka ma ma u malayn maayo dad intay isu yimaadeen yidhi tacliinta maxaynu ka qabanaa ma jiro meesha unesco iyo u n d b da iyo hay-adahaasa seminaaraya waxaa furo tayeenta african education trust oo ingiriisku leeyahay iyo kuwaasaan tababar baan furaynaa seminar baan bixinaynaa waa kan wax noocaas laakiin wax systematica oo qorshaysan oo maaha waayo mathalan sanad sanadkii horaa la bixiyay seminar lesson planning buu ku saabsanaa sanadkanna qola kaloo germana imanaysa waxay leedahay lesson planning baynu sameynaynaa ma jiro raadraac la samaynayo laleeya war sanadkii hore qaateen kane wax kale ugu bedelo wax kale siiya oo wax kale hala hala kan qaadanayaana danta dan kama laho labaatankaa dollar ee maalintii loo xisaabaye bucket manigaabuu ka danaynaya shan cisho boqolkiisa dollar inuu qaatuu rabaa marka inuu wax ka faa'iidaysto uma imanayo marka marka wixii la sameynayo ee la yidhaha waxaa jira workshop baa jira saas iyo saasa maxaa maxaa laysa siinayaa maalintiiba ayaa ayuu ku weydiinaya maaha maxaa lagu dhigayaa iyo maxaan ka faa'idaysanayaa iyo maaha haddii la yidhaha waxba lama bixinayo cidina ma imanayso hagaag mudan xayd runtii aada baad uga dayrisay xaaladda waxbarashada xilligan ka jirta soomaaliya marka adigu sideebaad si leedahay arrimaha ama dhaliilahaas iyo dhibaatooyinka ka jira hadda seebaad is leedahay waxbaa looga qaban karaa
horta horta mid horta mid ismaaciilo mid waxaa weeyaan hal aspecti oo nolosha on lama hagaajin karo hal aspecti oo dalkaa lama hagaajin karo haddii dhaqaalihii xun yahay oo siyaasadii xun tahay oo wax oo shaqaa la-aani jirto waxbarasho fiican dee lama sameyn karo waayo de waxbarashadii dhaqaalihii bay ku xidhan tahay oo dhaqaalihii bay ka imanaysaa nabadgelyadii bay ka imanaysaa marka waxaa weeyaan horta wixii dalkii oo dhan baa horta in wax laga qabto ubaa tacliinta keligeed waxaasaa laga qaban karaya sidaasay u hagaagin karaysaa lama odhan karo waxaa weeyaan un dee dalkii oo dhan waxaan ka qarimanaya dowladnimada ah inta la hagaajiyo marka in tacliintii policy loo sameeyo dabeetna policygaa lagu dhaqmo oo la yidhaaho okay policy maxaynu ka tacliinta ujeedadaynu ka leenahay waa maxay okay iminka bimatalan dalkan maraykanka oo kale marka dee tacliinta in la hagaajiyo la rabo waxaa la keenayaa waalidkii waxaa la keenayaa macalinkii waxaa la keenayaa askarigii waxaa la keenayaa ganacsi waxaa la keenayaa sheekhii war maxaynu ka rabnaa tacliintii baa laleeyahay kadibna marka mid walba wixiisa sheegtaa nina khabiiri wixii isku dabadridayaa oo leeyahay sida ujeedadeenu waa ka goal of the aynu ka leenahay waa ka marka haddii aan dawladiba jirin haddaan nabadgelyaba jirin haddii aan shaqaba jirin haddii aan waxbaba jirin de tacliinta keligeed lama hagaajin karo oo de lama hagaajin karo waayo macallinka de mushaar buu ubaahan yahay iskuolkii wuxuu ubaahan yahay de nal buu ubaahan yahay in la nadiifiyo ubaahan yahay kursi buu ubaahan yahay miis buu ubaahan yahay waalidkii ma samayn karaan dawladdeena ma jirto marka tacliinta keligeed wax laga qaban karaa ma jiraan laakiin de waxa weeyaanuun in horta ilaahay dee inoo sahlo dawladi meesha ka dhibato dawladdu markay samaysantana in tacliin siyaasad tacliimeed la sameeyo siyaasadda tacliinta marka la sameeyana oo dee dad khabiir u ah oo garanaya wixii ay sameeyaanna dee lagu dhaqmo oo muddo ay qaadato oo dee qorshe wada socdo oo dugsigii iminka puntland tuuladan imise arday baa jooga intaa imise qol bay u baahan tahay intaa yacni dee ciddi kaa caawinaysa dabadda iyo adiga waxaad soo saartay wixii intaad isu geegeyso in tacliinta wax laga qabto laakiin sida imika tahay dee tacliinta keligeed waxba waxba lagama qaban karo hagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay